ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah saraakiil yugandhees ah oo lagu dilay qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kadib markii mujaahidiintu ay beegsadeen kolonyo ay la socdeen ciidamo yugandhees ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladaha reer galbeedka oo ka walacsan in soomaaliya ay u soo hijroodaan dhallinyarada muslimiinta ee jihadoonka ah warbaahinta reer galbeedka oo arrintaasi warbixin ka qortay ayaad dhegaysan doontaan dowladda tanzaniya oo xirxirtay hogaamiyaashii mucaaradka ee waddankaasi faahfaahin ayaan idinkaga haynaa safiir ka tirsan dowladda xabashida itoobiya oo ka mid noqday diblomaasiyiin ay mujaahidiinta daalibaan ee baakistaan ku weerareen gobolka khaybar sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid a kelimaadkii laga jeediyey kulankii dhex maray wilaayada gado iyo beesha reer uga sharmaake oo caawa aan idiin soo gudbin doonno waa mar kale iyo faafareebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag aanu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna dowladaha reer galbeedka ayaa ka walacsan in soomaaliya ay u soo hijroodaan dhallinyarada muslimiinta ah ee jihadoonka ah arrintaasi waxaa warbixin ka qoray warbaahinta reer galbeedka warbixintan ayaan idinkaga diyaarinay waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman maqaalkan oo cinwaan looga dhigay jiil cusub oo jihadoon ah ma ku soo qulquli doonaa soomaaliya kaasoo isdultaag ku sameynaya fashilka dulhoganaya dagaalka ashaadaladirnimo ee saliibiyiintu ay ka wadaan soomaaliya iyo sida dhallinyarada muslimiinta u baraarugeen ugana qorsheenayaan inay u soo hijroodaan dhulalka jihaadka si ay uga qayb qaataan halganka la doonayo in lagu soo celiyo sharaftii iyo majdigii muslimiinta warbixintan oo ay qortay shabakad lagu magacaabo anhed ayaa lagu yidhi sannadkii labada kun iyo toddobadii laba iyo labaatan kun askari oo ka socda midowda afrika ayaa la keenay soomaaliya si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee muqdisho balse dhammaadka sannadkan labada kun afariyo labaatanka ayaa lagu wadaa inay baxaan waxaana jirta cabsi ah in al-shabaab ay la wareegi karto oo ay qalqal geliso dalaalka deriska ah maqaalka ayaa soo gudbinaya baraaruga iyo sida saxwada jihaadiga ugu faaftay waddooyinka dalalka reer galbeedka si gaara wuxuu qoraaga tusaale ugu soo qaadanayaa london halkaasoo ay ku nool yihiin culimo iyo ducaad waaweyn oo ku baaqa fikirka jihaadka dhallinyarada muslimiinta ah ee ingiriiska ku noolna ku taxriidiya inay u hijroodaan waddamada uu jihaadka ka socdo ee lagula dagaalamayo kufaarta iyo dabliilfyadooda wuxuu qoraagu leeyahay london waxay mar horeba hoy u noqotay ducaadda faafiya fikradaha jihaadiga ah sida abuqataata al filistiini abu muscab assuuri hana assibaaci iyo abu xamsa al misri laakiin waxa ay sidoo kale soo saartay jiil xag jir ah oo ku hadla luqadda ingiriisiga kuwaasoo barkulan ka dhigtay dhismo loo yaqaan lison green oo dhaca isla xaafadda uu ku yaallo aqalka baarlamaanka ingiriiska dhallinyaro badan oo aagga ku koray waxay ahaayeen kuwa aad u da'yar oo inta badan aan ka warheynin dagaaladii afghanistan iyo bosniya laakiin waxay ku milmeen tayaaraadkii jihaadiga ee ka dhashay axdaaftaasi burburkii dowladdii maxamed siyaad bare sannadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxaa ka dhashay colaad ba'an ugu dambayntiina rabitaanka nabadda iyo kala dambaynta ay u hamu qabeen dadka soomaaliyeed waxay keentay inay soo baxaan midoogii maxaakiimta islaamiga kooxdan oo ay aasaaseen culimaadudiinka ayaa caasimadda muqdisho ku soo dabaashay amni iyo kala dambeyn waxayna ku guulaysteen inay dalka ka saaraan qabqablayaashii si aayada soo abaabushay sannadkii labada kun iyo lixdii tani waxay u ahayd farxad maadaama jiil cusub oo muslimiin british ah ay kusoo koreen sheekooyinka jihaadiyiin ka soo jeeda wadamada reer galbeedka oo kasoo dagaalamay dalalka afghanistan bosniya iyo shiishaan waxay aada u jeclaayeen inay ku daydaan waxayna markan fursad ka dhex arkeen soomaaliya ayuu leeyahay qoraaga maqaalka kadib markii ay soomaaliya noqotay saaxa ka mid ah furimaha jihaadka ee goob laga hirgeliyey sharciga islaamka dhallinyaro badan ayaa go'aansada inay soo hijroodaan waxaana maqaalka anheyd lagu sheegay in arrintaas ay hormuud ka ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed kuwaas oo ku dhiirigelinaya walaalahooda kale ee muslimiinta inay qaadaan dhabaha hijrada qoraagu wuxuu leeyahay waxaa arrintaasi ku dhiirigeliyay cabdulmajiid oo ah nin af soomaaliga ku hadla oo british ah kaasoo soo jiiday dhallinyaro badan sida bilaal barjaawi barjaawi wuxuu ahaa nin adag oo dagaalyahan ah sidaas darteed wuxuu soo jiitay dhallinyaro badan oo isku koox ay ahaayeen waxayna u soo safreen soomaaliya sannadkii labada kun iyo toddobadii dad badan ayaa u riyaaqay maalmihii ay muqdisho ku hoos jirtay xukunkii maxkamadaha islaamiga balse xukunkaas ayaanan sii waarin kadib markii dowladda itoobiya oo aanan ku qancin nidaamka islaamiga ee soo ifbaxay meesha ka saartay maxaakiimta waxayna dib u soo celisay dagaaloogayaashii oo ku soo laabtay caasimadda duulaankii xabashida wuxuu bannaanka soo dhigay awood kale oo daahsooneed oo ah xarakatu shabaabul mujaahidiin kuwaasoo u istaagay dagaalka ka dhanka xabashida maqaalkan uu qoray mowqican laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay in dhallinyaradii xilligaasi timid saaxada jihaadka soomaaliya ay ku guulaysteen inay fikirka jihaadiga ay gaarsiiyaan kuwo badan oo ku nool ingiriiska waxaana qoraaga maqaalka uu sheegay in qaarkood oo soomaaliya ku shahiiday aysan masiiradooda ku istaagin halkaasi balse ay ka tageen dhallinyaro kale oo qaaday dhabbihii ay ku shahiideen qaar ka mid ah dhallinyaradii aysan u suurtagelin inay gaaraan dholalka jihaadka ayuu sheegay inay fuliyeen howlgallo keligii duunnimo sida miijal adibalaaja oo saaxiib dhowla ahaa qaar ka mid ah dhallinyaradii usoo hijrooday soomaaliya adibalaaja ayaa isku dayay inuu ku biiro al-shabaab balse markii ay ku adkaatay hijrada ayuu askari ingiriisa ku dilay xaafadda welij sannadkii labada kun saddexiyo tobankii gebagabadii ayaa maqaalkan lagu sheegay in jihaadka soomaaliya uu baraarujiyey dhallinyaro badan sidoo kalena dhacdooyinka hadda ka socda filistiin ay hurdada ka sii kiciyeen dhallinyarada muslimiinta haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegta soomaaliya ay suurtagal tahay in jiil hor leh oo jihaad doon ah uu ku soo qulqulo geeska afrika waxaan ka soo sheekaynay saameynta ka dhalatay hanaqaadkii al-shabaab wakhtigaas waxay madaxda u muuqdeen kuwa aad ugu mashquulsanaa khatarta ka imaanaysay afghanistaan iyo ciraaq iyo la tacaalidda weeraro la mid ah kuwii london ka dhacay toddobadii julaay sannadkii labada kun iyo shantii maanta waxaan ku jirnaa xaaladtaa la mid ah waxaana xiisadda sii kicisay wadciga argagaxa leh ee filistiin dhallinyarada muslimiinta ayaa daawanaya warbaahinta reer galbeedka oo ka caraysan gumaadka uu ruushka ka geysanayo isbitaallada dalka yukrain dhanka kalena aysan dheg jalaq u siinayn xasuuqa ay israa'il ka geysanayso isbitaallada khaza sidaas darteed dhallinyarada muslimiintu waxay isku arkaan kuwa dib uga dhacay dunida oo qiimo beelay ayna lama huraan tahay inay fadhiga ka kacaan waxayna tusaale u arkaan daalibaan oo ka adkaatay maraykanka dalkeedana xoraysatay
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa saraakiil yugandhees ah ayaa lagu dilay qarax maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan shabeellada hoose qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yahuudda ayaa maanta in ka badan siddeed boqol oo duqeyn waxay ka fuliyeen gudaha dalka lubnaan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda bayruud waxay sheegtay in dhimashadu ay gaarayso laba boqol toddobaatan iyo afar qof dhaawacyada ayaa kor u dhaafayaa in ka badan kun ruux waxayna tani horudhac u tahay duulaan yuhuuddu ay qorsheynayso in ay ku qaado waddanka lubnaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiintu waxay galabta weerar qaraxa la beegsadeen koonaya ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo gulweyn qaraxa ayaa haleelay ciidamo luga oo ka horreeyey gawaarida uu cadowgu watay inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay laba sarkaal oo miinabaarayaal ah kolonyada ayaa ku hakatay goobta qaraxa lagula egtay muddo shan maalmood ah ayna ku socdaalayaan waddada u dhexaysa muqdisho iyo buulamareer iyadoo mujaahidiintu ay la beegsadeen weeraro een cadowga lagu gaarsiiyey khasaare xooggan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa safiir ka tirsan dowladda xabashida etoobiya oo ka mid noqday duulimaasiyiin ay mujaahidiinta daalibaan bakistan ku weerareen gobolka khaybar saraakiisha booliska ayaa sheegaya in qarax xoogan uu haleelay gaari ka mid ah kolonyada galbinaysay duulimaasiyiin ka socotay ilaa toban dowladood goobjoogayaal ayaa sheegay in qarax uu haleelay gaari booliis ah kadibna waxaa la maqlayay rasaas culus oo la isweydaarsanayay war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda xabashida ayaa lagu dhaleeceeyey weerarkaasoo ay ku tilmaantay mid argagixiso safiirka dowladda itoobiya ayaa la sheegay in uu bad qabo isagoo goor dambe ku laabtay magaalada islaamabaad ee caasimadda ah emal bakar cabdalla oo ah safiirka xabashida ee bakistan ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo safiirka ruushka ay si dirqi ah ku badbaadeen islamarkaana uu qaraxu haleelay gaari ku dhowaa gaadiidkii ay la socdeen wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda itoobiya ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay in ay bad qabaan duulimaasiyiinteeda ka midka ahaa kolonyada lagu beegsaday bakistan waxaan markan ismaaciil oo soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda tanzaniya oo xirxirtay hogaamiyayaasha mucaaradka ciidamada booliska ee dowladda tanzaniya ayaa xabsiga dhigay ugu yaraan afar iyo toban xubnood oo ay ku jiraan hogaamiyayaasha mucaaradka ee dalkaasi kuwaasi oo waday abaabulka mudaaharaadyo waaweyn oo ka dhana xukuumadda xisbiga mucaaradka ah ee shadeema ayaa war uu soo saaray ku sheegay in la xiray hogaamiyaha xisbigaasi freeman ombowe iyo ku-xigeenkiisa tanduuliisu iyo xubno kale oo taabacsan mucaaradka hogaamiyaha mucaaradka ayuu xisbigu sheegay in laga qabtay waddo ku taal magaalada daarusalaam ee caasimadda tanzaniya halka ku-xigeenkiisana loogu dhacay gurigiisa xisbigan mucaaradka ah ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan isku soo baxyada ka dhanka dowladda ee looga soo horjeedo dilalka iyo afduubyada ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee dowladdaasi dowladda tanzaniya ayaa sidoo kale xirtay saddex saxafi oo tabinayay dibadbaxayaasha ka dhanka ah dowladdaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa mas-uul kenyaati ah oo ku dhintay shil ka dhacay wadankaasi shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhexaysa deegaanada thiika iyo juuja ee ismaamulka kiambu waxaa la sheegay in mas-uulka kenyaatiga ah ee lagu magacaabo ezra kabuuga ahna xubin ka tirsan golaha deegaanka kiambu gaari uu watay uu ku dhacay mid xamuul ah intaasi kadibna gaarigiisa uu dab ka kacay sidaasna uu ku geeriyooday waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad hadaleynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd hubkii dowladda masar ay kasoo dejisay dekedda magaalada muqdisho siyaabo kala duwan ayaa looga warceliyey hubkaasi dadka ka warceliyey waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo dadka sida aadka u isticmaala baraha bulshada qaar ka mid a siyaasiyiinta ka warcelinayay hubkan dowladda masar ay kasoo dejisay dekada muqdisho waxa ay sheegeen in hubkaasi uu yahay mid duug ah oo duqoobay lana arki doono waa sida ay sheegeene in xasan sheekh maxamuud uu hubkaasi u adeegsado iska horkeenka beelaha soomaaliyeed xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga naaca waa waa nagaynta
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa bal markaana kusoo dhowaada xubinta khaza ee cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeena suheyb cabdulaahi ismaaciil waad mahadsan tahay n afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhulka filistiin waxa uu martigeliyey axdaad waaweyn iyadoo dabcan dagaalkii bilowday toddobadii oktoobar markan uu u muuqdo mid si toos ah xuduudaha kaga gudbay jabhadda khaza ayaan ku bilaabaynaa saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha cadowga duqeymo kala duwan ayay bartamaha waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta qidaaca ka geysteen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in tirada shuhadadu ay gaarayaan ilaa afar iyo labaatan halka dhaawacyadu ay yihiin ilaa lixdan kale kooxaha muqaawamada filistiin mid ka mid ah weeraradii ay fuliyeen maanta wuxuu ahaa kamiin isagana waxaa lagu beegsaday ciidan sahayno ah oo ku sugnaa bariga magaalada rafax een khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaana gaaray koonfurta markii halka aan kaga gudubno dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay waqooyiga dhulka filistiin waxa uu martigelinayay dagaalo culus oo u dhexeeyey ururka shiiciga ah ee isugu yaray xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka lubnaan iyo sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda sida taliska ciidanka gumaystaha uu sheegay ilaa siddeed boqol oo ahdaaf ayuu beegsaday tan iyo saakay duqeymahaas oo ahaa kuwo xoogan oo si isku mid ah uga dhacaya bariga iyo koonfurta lubnaan ilaa laba boqol dad ka badan ayay wasaaradda caafimaadka lubnaan waxa ay sheegtay in duqeymahaasi lagu dilay halka dhaawacyadu ay kumanaan kor u dhaafayaan waxaa gebiahaanba joogsaday waxbarashadii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dalka ka socday iyadoo xaalad hegan ah caawa ay ku jiraan guud ahaan dadka reer lubnaan en ururka xisbullah isugu yeeray dhankiisa isagana waxa uu qaaday duulaan u badnaa sawaariikh kuwaas oo beegsaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan caawa maqhribadii kadib warbaahintu waxa ay soo warisay in qalabka digniinta bixiya laga maqlay agaarka garoonka bingorion ee magaalada talaabib sidoo kale xayfa ayay maanta duqeeyeen daqiiqado ka hor warbaahintu waxa ay soo tabiseen ilaa shan iyo labaatan saaruuq ay mar qura ku rideen dhinaca xayfa iyo sidoo kale talaabib waxa ugu badan ee hadda socda waa duqeymo ee labada dhinac isweydaarsanayaan maamulka gumaystaha yuhuudda ilaa caawa diyaaradihiisa dagaalka duqeymo ayay wadaan halka ururkan isugu yeeray xisbullah uu isagana duqeynayo magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan dabcan saraakiil ka tirsan ciidanka sahaynada iyo sidoo kale wasiirka difaaca yuhuudda oo hadlay caawa waxa ay sheegeen in tani ay gogolxaar u tahay qorshayaal ay sheegeen inay ku kala furfurayaan ururkan oo labaatankii sane ee lasoo dhaafay ay tilmaameen inuu ahaa mid sii xoogaysanayay wasiirka difaaca yuhuudda yuab galand waxa uu sheegay in tani ay ku diyaarinayaan marxalad soo socota taas oo loo fasirtay duulaan dhinaca beriga ah ay koonfurta lubnaan kusoo galaan sidaba ay sameeyeen bilihii oktoobar iyo nofembar ee sanadkii tegay markii ay khaza duulaanka ay kusoo qaadayeen insha allahu tacaala wixii kasoo kordhaa xiisadda ka taagan waqooyiga filistiin wararkeena iyo barnaamijteena soo socota ayaan kusoo gudbin doonaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى
waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa xalay waxaad wada dhegaysateen qaar ka mid a kelimaadkii laga jeediyey kulankii dhexmara wilaayada gado iyo beesha reer ugaasharmaake oo ka mid a beelaha soomaaliyeed caawana waxaan idiinsoo gudbinaynaa qaybo kale oo ka mid a kelimaadkii halka laga jeediyey waa tahay waxaan idiinsoo gudbinaynaa kelimad uu halkaasi ka jeediyey waaliga gado sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد تحيه اخواني اولا الهي ومهد علينا سبحانه وتعالى الهي نوغلي نعم كان لكوبي كرين اوه رئيس نبعه الاسلام والايمان الحمد لله ثم الحمد لله مرلباتكم حنو مهد علينا ان باشا مانتا aan hor fadhinno ee ree- ree ogaashar ma arko ku tashatay kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala inay isu daraaseeyaan bartaan maalkooda iyo maskaxdooda ku jimciyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala maalkiina ha barakeeyo amaalkiina wanaagsanna allaha badiyo waxaa weyaan markale u mahadcelinaya ee bahda waxaan warbaahinta islaamiga ah ee nagala soo qayb gashay xafladan taariikhiga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa lagu baranayey beeshana maanta ay ku xaqiijinayso in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ay ugu nusrayso bacda waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran juhdiga iyo xaqiiqa aad gudbinaysaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo inaan idiin ducayn aad leedihiin raggii halkan soo istaagay waxay sheegeen beesha sido cidda hoggaanka u aheedo soo maamulaysa reer ogaasharbaarka inay yihiin magacaana kugu daliil ah waxaa kaloo intaa dheer oo maanta runtii ammaan fara badan oo aan laga dhammaanayna u baahan waxa meeshaan ku qoran oo ku sharxan oo maxay tahay hadday tahay ahdaaftooda inay waxaa weeyaan caddeeyeen baasi geesinimo leh oo gobinnimo ah oo xaqiiqo ah bay halkaan u caddaysteen warkooda saasaa caddayn ugu filan iyo waxaa weeyaan ammaan intaba ciddaa marka raayadeeda way caddaysatay waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwii waxaa weeyaan qowlkooda iyo ficilkooda ilaahay uu iswaafajiyo inuu ilaahay ka dhigo ilahay ugu baryayna subxaana wa tacaala maxaa yeelay waxaa halis ah qowlka iyo ficilka inay iskhilaafaan maanta qowlku waanu dhegaysannay maqaati baanu ka nahay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaa weye ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu sabab idinka dhigo jihaadka ka soconayo bariga afrika ee maanta gaar ahaan gobolka aanu ku noolnahay gedo ee waxaa weeye ethoobiya iyo kenyana diris ayna leeyihiin inaad furihii u noqotaan khayrka oo ummaddaas ayada waxaa weeyaan sharteeda ummadda ka kaafila inaad noqoto inaan rajaynayna insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa sado hoggaankiisii baad aheedeen maantana khayrkii baad horseed ugu tihiin birina waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala sidai odayaasha hore u yidhaahdeen inaad khayrka ku horkaci doontaan insha allahu tacaala waxaan idin dadaarmiyaa asabr walmusaabara waxaad sheegateen oo aad maanta marqoote nooga dhigteen inaad jihaadka hormuud nooga noqonaysaan annagana askar aan idinku noqonayno taa waxaa ka imaan doonto in laydinku colaadiyo dad shalay idiin jeclaayna beri inay idin nacaan ayaa ka imaan doonto waxaa la rabaa in guntiga dhagaxa laga dhigto in adkaysi la samaysto in waxaa weeyaan loo diyaar garoobo waxaa weeyaan saxaabadii nabi maxamed hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam jidkii lagu dhibay in loo diyaar garoobo maxaa yeelay jidkan jihaadku waan marayaa nimcana waa ii hordhabanaya ma jirta macnaha waa lagu itixaami maalkaada iyo naftaadana waa loo dhigan waxaa loo baahan yahay marka sabar iyo dulqaad iyo taxamul iyo adkaysi iyo geesinimo waxaanu idin darminaa insha allahu tacaala inaad sabar iyo taxamul arrinkaas ugu gudubtaan inaad sabar ugu gudubtaan ina waxaa weeyaan sabab aad ugu noqotaan ummaddan jihaadka ina horseed ugu noqotaan insha allahu tacaala waxaanu idhi ma gabiyo ma geeraaro waa gacan bidxeeyaaye galabtoo golotay iyo telegodolka yaa tuuj waxaan ula gol leeyahay haddien idin garawsiiyo gunta reer ogaas gobonimada waa loo dhintaa goor iyo ayaan nin ugaajo mooyaan nin kale waa ka garanuug waxaan ula gol leeyahay haddien idin garawsiiyo waa niman go'aankoodu yahay gi- diinta garabsiiyo gool bay u gowraci nimaan gaajo weyn qabin waa niman ilaahay gallabay dunida guudkeeda jihaadka galo ilaaha garabna siina insha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى الله نغو كلمي بيت كان كمدا قرياها رب سبحانه وتعالى allihii nugu kulmiyey ayaanu mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ee gedo ee jazaahum allahu khayran ee gogoshaan quruxda badan dhigay ee martigeliyey wakhtigaa dheernahay ee dowradii u socotay ee beeshaan hadda loo soo khatimayo dowrada wilaayada waxaan leenahay waaligooda ugu horeeya ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idinkugu daro jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa odayaasha beesha rewgaas jarmaake ee ka dhashay beelweynta sade waxaan leenahay jazaakum allahu khayran juhdigii iyo dadaalkii faraha badnaa aad bixiseen iyo sabirkii iyo dulqaadkii aad muujiseen idinkoo odayaala hogaan dhaqana culamo iyo akhyaar ba isugu jira muddada intaa la-eg inaad ku samirtaan dowladaas oo adduunyadiinna iyo dadkiinnaba aad ka soo tagtaan ilaahay dartiinna aad wakhtigiinna u bixisaan taas waxay inoo muujinaysaa sida aad u garab taagantihiin kitaabka ilaahi subxaana wa tacala ayay inoo muujinaysaa reewaas yarmaakow dardaaranno yar inaan idin dhaho marka ugu horraysa insha allahu tacala odayaasha waxaan u dardaarmayaa maadaama afartan iyo shan cisho ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la idin barayay oo aad cilmi badan xambaarteen cilmiga aad barateen waxaa laydinka rabaa inaad ummadda inteedii kala gaarsiisaan waa dacwo aad xambaarteen oo waajib idinku ah maanta laga bilaabo ummadda inteedii kale insha allahu tacala inaad ola laabataan oo aad gaarsiisaan sida nebigu sal alla alayh wasalam uu yidhi balliquu canii walow aaya aayadba allaha ka dhiga wixii ilaahay uu kuu kordhiyey waxaa lagaa rabaa inaad ummadda inteedii kale aad gaarsiisaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan kaloo insha allahu tacaala dardaarmayaa ilaahay khayr yuu idinla doonay ilaahay cidda uu khayr la doona diin yuu siiyaa man yurid illaaha bihi khayran yufaqihu fi diin ilaahay wanaag iyo khayr adduunyo iyo mid aakhiro idinla doonay haddaad aamiin tiraadaan ood ajiibtaan oo qalbiga gashataan insha allahu tacaala adduun iyo aakhiro oad ku liibaanaysaan liibaantaa ilaahay uu idinla doonana waxaan rabaa inaad ilaahay kaga shukrisaanoo aad ilaahay subxaana wa tacaala uga mahadcelisaan si uu ilaahay idinkugu siyaadiyo subxaana wa tacaala nicmooyinka ilaahay uu bixiya waxaa lagu dabradaay oo lagu ceshadaa in ilaahay lagu shukriyo oo loo mahadceliya kuwa kaa maqanna way kuu soo aruurinaysaa iyadaa kuu doonaysaa midda aad haysatana way kuu dabraysaa sidaa darteed nicmada khayrka badan ee ilaahay idinla doonay ilaahay uga mahad celiya subxaana wa tacaala beesha reewgaas jarmaake iyo guud ahaan beesha aad ka dhalateen ee reesade jihaadka geeskan afrika ka socda macruuf iyo ku haya shalay ma bilaaban beesha mareexaan taariikhdii jihaadkii axmed gurey markii la akhriyo futuuxaatulxabasha markii kitaabkii la akhriyo mareexaan waxay safka hore kaga jireen jihaadkii imaam axmed gurey uu ku jiray axmed imaamkaas khaasiga ee macruufkaee la yaqaano beelaha soomaaliyeed ee weliba macruufka ah ee jihaadka safka hore kaga jiray beesha mareexaana ka mid ahay allahu akbar allahu akbar maadaama shan qarni ka hor mareexaan jihaadka soomaaliya oo hormuud u ahaa shan qarni ka bacdi maxaan ka filaynaa maanta jihaadka maanta socdan inaad hormuud u noqotaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaad ogtihiin itixaadkii markay soo baxeen halgankii gobolkan gedo ka socday culammada horkacaysay iyo dhallinyarada dagaalamaysay beeshaanu kaalin lixaad lay ka lahayd kaalin weynay ku lahayd maanta midaan xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay uu istaajiyey ee labaatan sano ku dhowaad hadda socotaa beeshaanu jihaadka maal iyo nafa iyo mataqaana iyo carabba safka horey kaga jiraanoo marag waxaan ka nahay guri walba ama qoys walba oo reer mareexaan oo aan qof ka shahiidin ama ka dhaawacmin ama maal islaamka lagu taageer aan laga bixin ma jiraan la dhihi kara allahu akbar allahu akbar marka waxaan idinka rabnaa maadaama halgankii jihaadka horena awowyaashiin mansilada iyo maqaamka ay kaga jireen idinkuna min taariikhdii jihaadkii soomaaliya meesha aad kaga jirtaan reewaas jarmaake waxaad tihiin ugaasyadii beesha sade maanta dowladda idinkaa laidiin soo xiray idinkaas shalayba usha u hayay beeshaan idinkaa hogaaminaya maantana waxaa laidinka doonayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala hogaankii inaad u qaadaan oo raayada tawxiidka oo aadna tustaan beesha sade oo isku xiran oo idinkuna hogaan aad u tihiin oo ilaahay kitaabkiisa horkacayo inaad jihaadka hormuud ka noqotaanoo cadowga ilaahay dhulkeenna gobolkan maanta aan joogno wilaayadan degmooyinkii ama muxaafadaadkii ee gobolkaanu lahaa cadowyaa wada fadhiya sidii looga kicilaa marka inaad sabab u noqotaana rabnaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala oo taladeedii meesha markaad ka tagtaan guryaha aan lagu laabane tala iyo tashi aad ku noqotaan dad la sugaayatiin ogaada nimaad sugaysoon kuu soo socon waa dhibaato inteed leeg mogtahay waa in sugayna annagu xarakadii haddaannahay allahu akbar bulshadeenna wakhtigaan maanta aan joogno waxaa aada u fasahadiyey dhallinyaradii munkar yaa fasahadiyo nagu batay munkarkaasna wuxuu nooga imaanaya dhulkan cadowgu haystuu nooga imaanaya waxaan idinka rabnaa insha allahu tacaala mar haddaad u istaagteen kitaabkii ilaahay guryihiinna markaad ku laabataan waxa ugu horreeya aad la dagaalamaysaa munkarka inuu noqdo biidn illahi tabaraka watacala nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi gacmihiina inaad ku doorisaan ood la dagaalamtaan aan idinka rabnaa insha allahu tacala oo maanta shawkaan haysanaa ciidan yaa inoo dhisan maamul aan leenahay wakhtigii qalbiga aan ka naci lahayn ma joogno waa inaan carabkeenna ka hadalno waa inaan gacmaheenna ka hadalno waa inaan munkarka zuulino waa inaan dhallinyarteenna iyo dumarkeenna iyo jiilka inoo soo baxaya aan ka badbaadino fasahaadkan muujiyadaha fara badan leh ee anwaacda kala gedisa leh ee magaalooyinka riddada nooga imaanaya bulshadeen inaan ka difaacano weeye shicaarka meesha inoogu qoran ee aadka u quruxda badan ayanqusu diin wanaxnu axyaa shicaarkaa marka inaan ka run sheegnaa la rabaa innagoo nool inay diintu nusqaanta sax miyay noqonaysaa reewaas jarmaakow waxaad tihaahdeen innagoo nool diinku nusqaan ma galayo oo lama nusqaaminayo soo sidaa maan waxaa laydinka rabaa marka maadaama shicaarkiinu uu saas yahay sida aad shicaarka oga dhigateen diinkeenna islaamka ee kaamilka ilaahay inoo soo dejiyey maantaad nooshihiin shalay axmed gurey waa soo dagaalamay raggii beeshaa ka dhashana kaalintoodii waa qaateen waa baxeen sayid maxamed cabdulla waa dagaalamay raxmatullaahi calayhi kaalinkiisii wuu qaatay sheekh xasan barsame waa dagaalamay kaalintiisii wuu qaatay intixaadkii waa dagaalameen maanta innaga ina joogtaa innagaa nool maanta innagaa nalaga rabaa marka dardaarankii abubakar ayanqusu diinu wa ana xayun qof walboo naga mid inuu qaato maanta maadaama oo gaalnimadii la rabo bulshadan in nalaga gada waxaan rabnaa boqol sano ama laba qarni inaan dib ugu celino yurub iyo maraykan iyo meeshay ka soo baaseen soo diyaar uma nihin inaan reewaas jarmaanka marka waxaan rabnaa inaad sabab inoogu noqotaan kufrigaa naloo soo raray siaan dib ugu celin lahayn oo meeshu ka mid aan ugu celin lahayn oo bulshada naga dambaysa jiilka soo socda islaamnimo ay baaqi ugu noqon lahaayeen inaad nagala shaqaysaanaan rabnaa insha allahu tacaala annaguna garab yaan idinkugu nishaa ciidanna waan idinkuguna biidnillahi tabaaraka watacaala intaa kadib waxaan rabaa insha allahu tacaala dardaarankayga inaan ku soo khatimo hadduu ilaahay idmo diinkan ilaahay dadna wuu ku ciseeyaa dadna ilaahay wuu ku duleeyaa qoladii qaadata kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ilaahay subxaana watacaala wuu ciseeyaa sharaf iyo cizi u gaarsiiyaa adduun iyo aakhira way ku cisoobaan qoladii ilaahay kitaabkiisa ka tagtana ilaahay wuu duleeyaa in allaha yarfacu bihada alkitaaba aqwaamun wayadacu biaakhiriin marka kitaabkan ilaahay si uu idinkugu xuseeyo waxaan idiin dardaarmayaa inaad kitaabka ilaahay iyo raayada tawxiidka aad kor u qaadaan adduun iyo aakhiraba sharaf aad ku yeelanaysaan biidni illahi tabaraka watacaala beel barakowday oo islaamkan ilaahay ku xuseeyo oo taariikh qurux badan ka tagta oo jiilaalka inaga dambeeya ay ku farxaan taariikhdiina ilaahay subxaana wa tacala ha idinka dhiga ilaahayna waxaan idiin weydiinayaa waxa maanta aad qaadeen saad ku gudan lahaydeen oo kaga soo bixi lahaydeen ilaahay subxaana wa tacala ha idinkugu kaalmeeya wajazaakum allahu khayran washakar allah xusna istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحان معنقنا إلهي سبحانه وتعالى نعمك أودشة أنك قل ديستي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا بعد حمد الله وحان معنقيا أخيار تدمان مضاش فرضه جزاهم الله خيرا ورئيسه ولاية جذو جزاهم الله خيرا جهدك أي بحيين يدذلك أي موجين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك سنتك الله وصار وحنك الأمة النقايا باشا جزاهم الله خيرا وأنا أقول بقادين يا موقفك في عني قاتين حقيقة إيه هذا لذا قروح بنا إيه بيانك إيه صارين بقى إلهي سبحانه وتعالى أبرك هيو إن شاء الله تعالى وأنا كرجيني إني كربين دونا إن شاء الله الله أكبر أحبتي في الله شرع إلهي سبحانه وتعالى إن كنت وصنانه وأن كنت قنه oon ku dhaadanno oon isku xukunno waa qaayo iyo hadafna laga rabo oo waxna laga doonayo sharciga ilaahi subxana watacaala inaan ku toosnaanno intaan ilaahi subxana watacaala kala kulmayno ilaahi subxaana watacaala koonkan markuu khalqay kitaab qur-aan ayuu soo raaciyey in lagu dhaqmo la rabo sharciguu soo dejiyey oo ummadda inay waxa weyaan isku maamulaan la rabo noloshoodana waxa weyaan uu ahaado la rabo ilaahi subxaana watacaala asagoo nebigiisa la hadlaayo ku boorinayo ku toosnaanta shareecada islaamka ahmiyadda ay leedahay wuxuu yidhi ilaahi subxaana watacaala fastaqim kamaa umirta nebi allow ku toosnow sidii lagu faray waa mas-uuliyad weyn waa waxaa nebi maxamed sal alay wasalam cirada ka soo saaray oo markii la weydiiyey nebi sal alay wasalam nebi allow cirada aan kugu soo degtay maxay tahay muxuu yidhi shayeebatin yahuudun wa akhwaatuha ciradaani waxaa iga soo saaray yuhuud iyo walaalaheeda ikhwaani marka waxaana laga rabaa inaan ilaahay subxana watacaala sharcigiisa aan ku toosnaanno dhammaan oo aan ku dhaqanno oo asagaas aan talada ka qaadanno wuxuuna farayana aan fartoonno ku toosnaanta shareecada ilaahay subxana watacaala lagu toosnaadana fadli dheeraada laga helaa fadli iyo wanaag iyo darajo sara ayaa lagu gaaraa ilaahay subxana watacaala asagoo nooga qisoonaayo dadkii ilaahay subxana watacaala rabbinimo u aqoonsaday oo yidhi qaaluu rabbuna allahu maanta halkan waxaan u fadhinno hadafka waxa weyaan ka dambeeya iyo ulajeedka ilaahay subxana watacaala inaan raaligelino waa wax kale aan leenahay waxa halkan aan u fadhinno waa ilaahay subxana watacaala inaan raaligelino ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dadka yidhi ilaahay subxana watacaala rabbinimo u aqoonsaday alla ku xirmay talada asaga ka qaatay kadibna ku toosnaaday wuxuu ilaahay subhana tacaala uu faray ilaahay subhana tacaala muxuu u ballanqaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun beesha ha bishaaraysato sharciga ilaahay subhana tacaala hadday ku tahay inay dhaqan geliyaan oo guryahooda iyo gabdhahooda iyo reerahooda ay ku dhaqaan ay qaateen ilaahay subhana tacaalana ballanqaadkaas u sameeyey falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ballanqaadkaasuu alle noo sameeyey insha allahu tacaala haddaan ilaahay subhana tacaala u run sheegno asagana wuu noo run sheegaa insha allahu tacaala waana arki doontaan annagoo ku barwaaqownay وارنتاس حوين عزة كوهلنا شرف كوهلنا والعرك دونا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون آخرنا وحيهل دونا ضدك إلهي سبحانه وتعالى شرعي سكتوصنا ذي جنة يهل دونا شرع إلهي سبحانه وتعالى ضدك كتوصنا ذي قاتي كل رقمي حتى الممات كتوصنا ذي وحوين الجنة يهل دونا إخواني مرك جزاكم الله خيرا وحال الربا كتوصنا أنت شرعات إسلامك وحا أنه الله وحا أتاقنا إن شاء الله تعالى ilaahay ha idin barakeeyo xaqaas ha ka dhawaajiseen waxaan rabaa in lagu toosnaado oo dhinacan looga leexanin oo ilaahay subhana wa taala lagu raaligeliyo oo naf dagaalkeeda aan looga baqin allahu akbar naf dagaalkeeda aan looga baqino sharci ilaahay subhana wa taala lagu toosnaado istiqaamada iyo ku toosnaanta waxyaalaha xaqiiqaynayo waxaa ka mid ah السير على الطريق جدك الله سبحانه وتعالى إن قطوس ناضه أو لقو صعده أو لقى اللي حنين إيه الاستمرارية والثبات عليها حتى الممات إن موتها إلا جوكتيه لقو صعده إلا إله سبحانه وتعالى لقى كل مايو دينت الله سبحانه وتعالى ما أنت adow waa kusoo duulay gaalo cadaan iyo madow leh ayaa kusoo duulay tusaale maanta waxaa noogu filan gaalada muslimiinta naceebka ay u qabaan waxaa noogu filan oo waaqic ah waxa falastiin maanta ka socdo gumaadka ka socdo aan loo kala soocayno curdun iyo ciroole oo xataa mowtay qawaaniintii iyaga u qornayd oo horey ugu qornaa waxa weeyaan ee meesha ka saareen oo maanta cidda ka daqranaysa aysan jirin waxaa la rabaa insha allah tacaala waajibaadkii takaaliiftii ilahi subhana taala una saaray inaan ilaahi subhana tacaala ugu dhowaano ayaana laga rabaa wa akhiiran waxaan bogaadinayaa beesha mowqifka iyo moogtahay sharafta iyo khayrka ilaahay subhana tacaala maanta u waafajiyey ilaahay subhana tacaala ha xifdiyo ehelkooda iyo maalkooda iyo waxaweyne awlaadooda allah u xifdiyo maanta xaqiiqatan waxay doorteen dariiq fiican ayay doorteen hortoodana waa la doortay gadaashoodana waa la dooran doonaa tusaale iid waxaa noogu filan waddadan dadka qaaday maxay la kulmeen waddadan dadka qaaday ee doortay oo ilaahay subhana tacaala waxaweyaan u run sheegay maxay la kulmeen waxaa tusaale noogu filan saxaabadii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam oo qaarkood maanta waxa weeyaan magaca ay dowladdu oo noogu tahay iyagoo aqliyo ah oo yar ayay waxaweyaan ilaahay subhana tacaala u run sheegeen nebi maxamed sal ly slam ee beeco la galeen waxay qaateen diinta ilaahay subhana taala inuu suraynayaan ilaahay subhana tacaala wuxuu dhexal siiyey shareecada islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebi maxamed sal dib baa loogu laabto wuxuu gaarsiiyey ilaahay subhana tacaala iyagoo noolnool oo sidanoo kale u joogo annagoo hadda aan u joogna u joogo in janno loogu bishaarayo ilaahay subhana tacaala gaarsiiyey ilaahay subhana tacaala gaarsiiyey inay adduunyada iyagoo aqliyo ah oo musharidiin ah meel yar ku goodoonsan markay ilaahay subhana tacaala isku xidheen shareecada islaamka ay u istaageen inuu sareeyaan inay adduunyadu boqorro ka noqdaan beesha waxaa leenaha jazaahum allahu khayran ilaahay ha barakeeyo mowqifkaas marka ad qaadateen hadday ogaada waxa weeyaan sharaftaas iyo cizigaas ayaa lagu helaa ikhwaani marka jazaakum allahu khayran yaa dib loo laabanin sharafkaas iyo cizigaas oo ilaahay subhana tacaala maanta idin dhexal siiyey ka rameeyo jazaakum allahu khayran ilaahay subhana tacaala waxaan weydiisanaynaa acmaashayna naga aqbalo ilaahay subana taala waxaan weydiisanaynaa cadowgaas ee muslimiinta mogtahay baabi'iyey ee dhibaatadoodan ku hayo ilahay subana taala ha ka dulqaado cadowgaas maanta nagu soo duulay rabo shareecada islaamka waxayaan iyo mogtahay amnigeenna inuu khalkhal geliyo ilaahay ha naga qabto hada wabillahi towfiiq wsala allah wasallam calaa nabiyina muxamadin wcala aalihi wasaxbihi wasallam
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa ببشرى إننا نلماح فجرا في في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين